anfacatayo aasaaskuna waa iyada
kulan habboon dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoonkaal oo ah toddobaadle xilligan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waa mid ka gaar ah barnaamijyada kale ee raadiyaha waxaa kaabi u yahay waxbarashada annaga oo soo bandhigno taba lagu kobcinayo garaadka inta jecel waxbarashada waxaan u tilmaamnaa halka ay ka jirto waddada lagu baraara ee tacliinta annaga oo toddobaad weliba ku marti qaadnaa mid amaba laba ka mid ah jaalka waxbarashada toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa ayagu ay yaqaanaan saddex xaraf jaa waxaa dhibaaya qoraalkii caadiga ahay ayaa dhibaaya taasina waxay keentay in la yidhaha maaragtay hadaladii ama ereyadii in lasoo kookoobo lasoo gaagaabiyo xarfaha la soo gaabiyey dhibaato noocee ayay ku tahay af soomaaliga barnaamijka waxaa halkan idinkaga tabinaya aniga oo ah ibraahim cali ee soo dhowaada saaxiibayaal
caynul caafiya hosbital heybow ina hooyo waa adiga haarayo hahda ku hayee halkee lagaa haleelo horta lagaa hayaa haah baabasiir baa i helo anigoo dhan i halakeeyo hamigaan lahaa iyo hankaygii hoos u dhigay halkan tag iyo halkan tag heedha waan ku daalo hantidaydiina way ku idlaatay alla halkeen beegsadaayo heedhe dawo aan ka helaa wareedhahaybow ha hiifi naftaada halkaad ku bogsoon lahaydoo dawo heer saraa aad ka heli lahayd anaa kuu hayo haatanba ina keen aan hore kuu geeyo caynu caafiya hosbital oo gaarigan hagaag u soo raac caynu caafiya hosbital waa halkani heybow ina soo geli kusoo dhowaada ceenul caafiya hosbital cudurrada lagaaga dawaynayo isbitaalka caynulcaafiya waxaa ka mida baabasiirka oo uu isbitaalku kaaga dawaynayo hab casri ah ayadoo aan lagu qalin ama aan lagu gubin wuxuuna isbitaalka kuu diyaariyey dhakhaatiir ajaanib ah iyo dawooyin tayadoodu la hubo caynu caafiya hosbitaal wuxuu isbitaallada kaga duwan yahay oo uu xanuunka furagsiilka ama galaha kaaga daweynayaa isagoo aan gubid iyo qalliin midna kugu samayn si casriya oo sahlan sidoo kale cudurrada uu isbitaalku kaga daweynaya waxaa ka mid ah cudurrada haweenka cudurrada carruurta iyo cudurrada guud caynu caafiya hosbitaal waxaad ka helaysaa qayb fiisatarabiya ah oo lagugu diyaariyey qalabkii fiisatarabiyada loogu talagalay oo dhammaystiran iyo dhakhaatiirtii kuu samayn isbitaalku waxa uu adeegsanayaa qalab casri ah sida kombiyuutarka uurku jirta ee haweenka shaybaarkii ugu dambeeyey iyo farmashii aad ka helayso dawooyin lagu keediyey heer kul ku habboon caynu caafiya hosbital waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoosyada balaagsii iyo shirkole gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shirkole wixii faahfaahinta dheeriya kala xidhiir eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan sagaal toban ama eber lix hal sagaal lixdan toban sagaashan
hagaag aan gudaha usii galno barnaamijka xarfaha la soo gaabiyey waxay inta badan keenaan in macnaha ereyada la isticmaalayo uu lumin karo gaar ahaan haddii dadka isticmaalaya aysan fahmin macnaha buuxa ee xarafkaas tani waxay sababtaa jahwareer gaar ahaan dadka aan aqoon u lahayn luuqadda ama fikradda lasoo koobay isticmaalka xarfaha la soo gaabiyey waxa uu yareeyaa adeegsiga kelimado buuxa oo af soomaaliga ah tani waxay keeni kartaa in ereyo muhiim ah oo luuqadda ka mid ah ay tartiib tartiib u baaba'aan ama aan loo isticmaalin sidii la rabay caqabad nooce ah ayuu wajahayaa af soomaaliga weydiintan iyo kuwo kale waxaan hordhignay abwaan cabdilaahi timcadde caqabadaha uu wajahayo afkeenna hooyo xilligan maanta la joogo waxaa weeye bulshada soomaalida ee afka soomaaliga ku hadasha oo intooda badan aan afkii hadalkiisii aan maarata ama ku hadalkiisii aan si wanaagsan aan isula haysan ama aan isula qabsan waayo qolo walba oo deegaan degan waxaad moodaa inay afkii deegaankooda inay xoojiyeen oo ay ku hadlayaan kii kale oo nationaalka ahaana aan inta badan aan lagu hadlaynin waxaa ka mid ah dhalinyarada inta badan qurbaha ka timaado kale ama jira xagga markay joogaanna si fiican uga hadli maayaan halkan markay yimaadaanna kiibay la qabsan la-yihiin markaasay waxay ku laabanayaan kista yaraado ay yaqaaneen marka caqabadaha haysta ayay ka mid yihiin waxaa kaloo ka mid ah xagga qoraalka marka la yidhaahdo xagga hadalka marka la yidhaahdo xagga jeedinta marka la yidhaahdo qofkii ama qurbaha ka yimid ama halkan joogayba markuu qof mas-uula uu yahay oo khudbaynaayo inta badan waxaad moodaa inuu af soomaaligu maaragta uu ka lumaayo oo uu ingiliish iyo adeegsanayo caqabadaha hortaagan ayay ka mid tahay waxyaalaha oo dugsiyada ama la- barashada afkii in la horumariyo in la barto ay taana waxaa keenaya manhajyada qaar oo inta badan afqalaad maaragtay lagu bixiyo taasuna caqabad ayay ku tahay marka marka dhalintii yareeda soo koraysay ma helayaan af markaas ay la qabsadaan oo maaragtay caada ay u raacaan kaas oon dadkaas weyn ay maaragtay ku hadlayaan unba iyaguna maaragtay ay ka daba raacayaan ay ku hadlayaan caqabadaha ugu waaweyn ay ka mid yihiin sababtay tahay eh, annaga inta badan qaamuusyadanada waa wadanka qaamuuska af soomaaliga waa ku yaryahay af soomaali badan oo dhigan oo hadda maaragtay loogu talagalay manaahijta waa yaryahay Eh, iskuullada inta badan lagama dhigo luuqadii af soomaaliga oo waxbarashadii ku bixi mayso inta badan marka ardaygii ama jiilka hadda soo kacay ma haysto meelo af soomaaliga uu ka raaco sidaa darteed afafii kale ayaa ka xoog badanaya eh, afkii soomaaliga marka waxay markaas ay naft ay ku kalifaysaa inay ereyo gaagaaban iyo oon la fahmaynin iyo iyagu isla fahmayaan dhalinyarada inay adeegsato gaar ahaan iyagoo markaa meediyaha isticmaalayo ee aada iyo aad weliba si fiican sababtay tahay teknolojiyada ay adeegsada dhalinyarada cusub teknolojiyada cusub tahay dhalinyaradiina way cusub yihiin iyadiiba kusoo hana qaadeen canuga afar jirka ah wuu yaqaanaa ereyada yararka lasoo gaabinayo waxyaalaha la isticmaalayo meelaha u adeegsanayo qeybaha uu gelayo qofka weynoo ama waalidka oo dhalay ama qofka kalena ma yaqaano sidaa darteed marka ay sheekaysanayaan waxaa arkaysaa laba xaraf oo keliya adugu aadan fahmayn ayagu ay yaqaanaan saddex xaraf ja waxaa dhibaya qoraalkii caadiga ahay ayaa dhibaya taasina waxay keentay in la yidhaha maaragtay eh, hadaladii ama ereyadii in lasoo kookoobo lasoo gaagaabiyo waad aragtay markaa saad u fiiriso waxaa arkaysaa sa iyo xa iyo ba arkaysa la iyo ka iyo na arkaysa ha iyo ba ma iyo a aad arkaysa oo maasha allah wax loo soo gaabiyey marka qofkii weyne oo maaragtay horay eh, ma garan karo technology marka gaabis oo ku yimid ereyadii la qori lahaa ama la akri lahaa ayay qeyb ka noqonaysaa marka caqabada caqabadahay ka mid tahay teknolojiyada cusub ha si weyn waayo ereygii caadi loo qori lahaa ayaa laba xaraf laga dhigay waxaa laga yaaba qofka loo qoray inuu fahmi waayo oo qof weyn uu yahay qofkaana qof dhallinyara uu yahay marka qof dhallinyaraha kale ayaa fahmi kara qofkan weynu ma fahmayo marka caqabad weyn ayay ku noqonaysaa sababta waa maxay Eh, ereyadii caadi loo qori lahaa ayaa qofkan uusanba aqoonba marka wuxuu door biday inuu adeegsado kuwan yararka ah, xarfahaas yararoo lasoo gaabinayo dhib weynay ku hayaan af soomaaliga Eh, inta badan horta waxaa isu yimaada waa dhalinyarada isu timaada dhalinyarada goobaha lagu shaaheeyo goobaha lagu qaxweeyo goobaha eh, aflaanta ama lagu fiirsado ama eh, riwaayadaha la isugu yimaado ama caweysyada meelahaas waxaa yimaadaa wax u badan yahin dhalinyaro badan yahin dhallinyaradiina haddii hadalka uu hadlaayo iyo hadduu wax qoraayaba intiiba wuxuu adeegsanayaa ereyo gaagaaban oo adeegsanaya marka waxay waxay caqabad ay ku tahay horumarintii afka sababtay tahay eh, ninkaani si buuxda oo ereyadii oo qoran ama buug ku qoran ama meel ku qoran ama joornaal ku qoran inta badan soomaalida joornaalada iyo bugaagta iyo waxba ma akhriyaan bahalkaas unbay fiiriyaan bis bahalkaas ereyada lagu soo qorqoray bis mideeda kale naasiyada qof loo soo qoraa ama qisa qof qoraya afar ereyow afar sadaro kusoo koobaya sheeka dhan oo maaragtay ma rabaan hadalkaas tirada badan qofku markuu fiirinayo facebooka fiirinayo bage dhan oo baasha buuxinaya ma wada akhrinayo afarta sadaro ka akrinaya kabacdina waa ka soconaya waxay keenay dib u dhac waxay ku timid qofkiina maaragtay horumar ma sameynayo oo af soomaaligii horumar ku samayn maayo halkiisaasuu joogaya inuu gadaal unsii socdo wax kasii nusqaaman mooyaane waxba u kordhi maayaan marka dhalinyaradu inta badan iyagaa laga rabaa inay afka ay horumariyaan oo ay ku hadlaan oo ay wax qoraan oo ay yidhaahdaan war annagu ma naqaanay hana la baro camal oo kale Eh, saameyn way ku leeyihiin sababtay tahay waxaa u badan dhalinyarada inta badan maaragtay oo inta badan isticmaala erey aan waalidku fahmi karin waalidku marmar waxa laga yaaba inuu yidhahdaa keen mobeelkaaga gabadhii ama wiilkii waa fiirinaa erey uusan aqoon ayaa ku yaala oo afmaldahan ah oo ciidaa ka badan oo hadda samaysmay qaamuuska kuma jiraan bugaagtii hore kuma jiraan annaga waa dadka waaweyn oo af soomaaliga hore usoo yaqiinay ma naqaano iyaga unbaa maaragtay waa erey dhaqameed oo casri ah oo iyagu isla wadaagaan aabbihii iyo hooyadii halkan fadhiya ayay ay ku dul sheekaysanayaan markaasay saalaxba ka fahmayn marka dhalinyarada inta badan iyagaa maaragtay wixii lagu nusqaami lahaa afkana iyagaa keenay iyagaana laga rabaa hadda inay horumariyaan marka waxaad moodaa in maaragtay xoogaa la dagaalan uu ka jiro ay afkii iyagu ay isfahmi laayihiin oo meeshaas dagaal uu dhexdooda ka jiro kuwa ka dambeeyo hadda ama dhalan doonana waa lasii mid ay noqonayaan lasii mid ayay noqonayaan marka ereyadaas berigii hore af soomaaliga wuxuu lahaan jiray ereyo dhifdhif ah oo maldahan ayuu lahaan jiray waxaana loo adeegsan jiray inta badan halxiraalayaasha iyo xujooyinka googaalaysiga ayaa loo isticmaali jiray taasina waxay imaan jirtay markii qof la rabo in haddii laku hor caqligiisa la tijaabiyo aqoontiisa la tijaabiyo in cilmigiisa la tijaabiyo in su-aashaas la hordhigi jiray hadduu hadda ka jawaabi waayana cid hadda dan maaragtay oo dhib u geysanaysa ma jirto laakiin hadduu ka jawaabana wuxuu ahaa nin dadka kale xoogaha wax dheer ereyadaas maldahan marka af soomaaliya berigii hore aada uguma badnayn inkastoo xoogaa ay jireen laakiin hadda marka la joogo aaday ugu farabateen dhallinyaradana sameeyey marka ayaga unbaa yaqaana boqolaalna waa ka badan yihiin walaahi horta anigu calaamadahaas maaragtay sheeko oo calaamadahaas hadda oon sawirada ku yaaloo kale ama loofka ama madaxa ama qof qoslaaya ama gacan xoogaha waad moodaa inay ereyo ka turjumayaan aan qorayn marka de waa hawlihii dhalinyarada waaye inta badan dadka maaragtay oo af soomaaliga ama hore u yaqiinay erey ay fahmi karaan badana ma aha laakiin dhalinyarada ma taasoo kale waxaa fiican ragga hadda oo maaragtay isticmaala in wax laga weydiiyo ayay aada iyo aada ugu fiican tahay ha saw qoraalka wuxuu yahay mar waa ishaaro oo calaamad waaye marna waa qoraal mar sawir waaye marka qofba hadba tii u fudud ayuu inta badan adeegsadaa marka caqabad way ku taha laftirkeeda inuu maaragtay af soomaaliga uu dibadhac ku keeno aada iyo aad waxay saameyn weyn ayay ku yeelatay sababtay tahay waxaad moodaa hadda annaga lacagtaan isticmaalnaa waa dollar luuqadaan isticmaalnaa waa english waa lati afqalaad waay waxyaalaha ama aan wax ku baranan iskuolka waa afqalaad annaga dhammaaba waxaan isu bedelnaba maaragtay taas waxay keentay in afka anagii lumaya boorarka lagu dhigayo boorarka lagu qorayo maaragtay luuqadda ingilishka iyo luuqadaha kaleba waxay caqabad ku yihiin dib u dhac ku keenayaan luuqadii soomaaliga ee boorka lagu qori lahaa taasina waxay keenaysaa dhalinyaradii inta badan xoogaha qurbahaas ay iska aadeen way soo noqonayaan waxaa laga yaabaa boor af soomaali uu ku qoran yahay inuu fahmi waayo oo qori oo maarata ahri waayo laakiin english hadduu ugu qoran yahay uu fahmaayo meeshan waxay tahay iyo waxa lagu haayo oo lagu qabanayo waxaa kaloo jira boorarkii iyadoo af soomaali lagu qoraayo ayaa haddana qoraaladii ka qaldan yihiin gelid meel loogu talagalay albaab gelid in lagu qoro logu talagala galid lagu dhiga oo meelahan qaar haddaad tagto suuqyadan magaalada haddaad tagto marka waxaa arkaysaa af soomaaligii oo qaldan waxaa keenaya qolooyinka boorarka qoraya ayaa af soomaaligu ku liitaa qoraalkooda oo aan kala aqoonin ereyga ku haboon qoraalkan iyo ereyga kale aan kala aqoonin taas waxay keenaysaa in ingiliishka u fududaado oo ingilish ay wax ku qoraan taasna waxay keenaysaa in af soomaaligii dib u dhac maarata weyn oo ku yimaado dal dhan oo weyn ilaahbaa weyne oo dukaan kastaaba uu hortiisa uu ku qoran yahay boord ingiliish ku qoran yahay waa ceeb waaye taasna waxaa maaragtay bedeli kara dowladda iyo xukuumadda markaa jirta ayaa sharci soo rogi karta boord lagu qori karo english ma jiro af soomaali iyo carabi macquul marka hada haddii lacagtii la isticmaalayo oo boorarkii sidaas loo isticmaalayo oo maaragtay tacliintii loo isticmaalayo luuqadihii qalaad annaga dhama waxaa noqonaa qayb ka mida maaragtay waddan qalaad aada iyo aad waxaa la yidhi mataqaanaa dal markuu ama burburi rabo ama dhaqaalihiisa ama waxyaalihiisa luuqadda laftirkeeda ayuu ka marka hore ka baaba-aa haddii dowladdiiba ay iyadii ay wax ku qorayso afqalaad dadkan inay wax ku qoraan wax cid u diidaysaa ma jirto maanta ma dhihi karta boorkan baabi oo dukaanka kugu yaala minimarket supermarket iyo maaragtay tir tir af soomaali ku bedel aduguba warqadda xafiiskaaga ka soo baxda afqalaaday ku qoran tahay xafiiska kale tegadan afqalaad uu tegay wasiirkan markii warqadan loo geey wuxuu leeyahy af soomaali ma aqaana af ingiliisha lagu soo qoro mujada waa la bedelaa ayaan ayay dowladdu soo rabtay oo la yidhi waraaqaha ka baxa xafiisyada waa inay af soomaali ku qoraadaan xooghayntii ka shaqaynaysay meesha ayaan af soomaaliga oqoonoo waxay ku qoraan waayeen markaasuu yidhi annago af soomaali ma naqaan ingiliishkaasaa noo fudud anigaygan wiila i yimid oo arrimaha dibadda ka shaqeeya markaasuu yidhi ustaado waxaan rabaa in xoogaa dhowr bilood labadoo bilood af soomaaliga maaragtay bal qoraalkiisa la tuso a itustaan rabaa yidhi waayo arrintaasaa nagu soo korortay waraaqiha loo bedelaa la yidhi af soomaali maagtii hadalku markii uu ahaa kabacdina waa waa isgediisa baashu sideedii hore isaga socota afkii qalaad unbaa lagu qoraya marka dowladdu iyadu marka hore inay saxdo xafiisyada ka saxdo ayaa fiican kabacdina ay bulshada usoo gudbiso ninkan xafiiska loo dhiibo madaxda ah af soomaaligii uusan oqon sidaa darteed waa inuu helaa qof af qalaad yaqaana oo ama xigtadiisa ama shaqaha lagu keeno ama aqoona ku yimaadee oo luuqadii maaragtay isagu yaqiinay oo wax ku sheegi lahaa wax ku akri lahaa u qora marka af soomaaliga marka loo looma baahna oo qof af soomaaliga wax ku qora hadda annaga waxaan ka baxnay jaamacadda green hob qaybta af soomaaliga baajaan ka qaadanay macalimiin badanaan nahay afkii aan baranay ilaahay hadda waaan waxaan laanahay waxna shaqaalaysiiya wax afkii aan luqadii aan baranay naga sii barta ilaahay hadda waan laanahay jaamacadiha u baahan na qaadan maayaan ma garat macalin kale oo diila kuuranya oo yaa waa dhi- ardayay iska akhrista af soomaali waaye iska akhrista af soomaali waaye maaha macalina imtixaan wuxuu rabay inuu tababar uu galo tababarada macalimiinta la tababarayo markaasaa la yidhi shahaado ma wataa aasuu yidhi haa masar aan wataa yidhi maxay tahay waay dhaqaalaha waay qoraal yar inta qoraala loo yeeriyey qoraal yidhi markaasuu xarfki- xarafkii weynaa kii yaraa hakadkii joogsigii meelay kala geli lahayn kulli waa qow waay waxaa la yidhi niyow meesha waxba kuma haysadaa la yidhi marka dadka bartay ayaa la rabaa oo inay horumariyaan diyaarka u ah in haddii la kuran yahay la geeyo goobihii shaqada oo af soomaaliga mataqaana marka dowladduna dib ha isugu noqota aan leeyahay oo ha la soo celiyo luuqadii afka hadda waxaa soo dhow maalintii haddii la kuran afka soomaaliga la qoray xaflad yar oo la qabto oo la yidhaha maantaasay ahayd koo iyo labaatankii february kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadii ee af soomaaliga loo asteeyey in la qoro ha la qoro ma xume caawa dadkii maaragtay dadkii bartay caawe dadkii qori lahaa caawe Eh, mana-
xarunta qur-aansaarka iyo daawadhireedka ee caynul caafiya cayuununaaska dadkeenna cadaadshoo noloshooda cadibaa culimo caynadooda taqaanoo rabbi ciribjarkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caanoo ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaan ee dawadii cirib tiri lahayd oo caynadiisa baabi'in caynul caafiya casri iyo leel idinku caawinaysay codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umlasibiyaanka dumarkeenna cadibaa iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casri leel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta caynu caafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umurasibyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cuduradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammeynayo boqol afar iyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynulcaafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waaya xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynu caafiya idiin hayso waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfeshin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulsibyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido tayo leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynulcaafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaagsii gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed
baxnaano hosbitaal badigoodba cudurrada neerfayaasha ku beegmo bini'aadamka noloshiisa beegsado badanka iyo jidhkaba baawarkiisa lumiya bisinka iyo tabaaraga boqor hanaga badbaadiyee baxnaano hosbitaal baa loo bineeyo biidnilaahi basiidkaaga bogsiinaya brobleemka nafsiga ruuxu ku baahoo isku buuqu ku bataa dadkana ka dhex baxoo bannaanjoog inuu ahaado keligii u bogaayaa badbaado allah baxnaano hosbitaal baa bushigiisa baxnaaninayee iminkaba ula boqoola bulshada cudurrada ay la bukooto basarkooda la bixin waayo qarashaadkuna kaga baaba'aa sidii ay uga baanan lahaayeen boqor hanaga badbaajiye baxnaano hosbitaalba boqolkiiba boqol inuu ka baaro basiid uga bogsiiyaa ballan ku qaaday barofesoro dhakhaatiir ah oo aqoontoodu badan tahay bukaanada baxnaanintooda loogu bogo boqorna gacmahoodu barakeeyey baxnaano hosbitaal baa ku boromooso boqolkiiba boqol bulshada ugu bogtay baxnaano hosbitaal waxa uu kaa daweynayaa cudurrada neerfaha ku dhaca oo ay ka mid yihiin daweynta lalilmada daweynta carruurta kafka ku daahay ee aan hadli karin xanuunada qalalka istaroogga daweynta madax xanuunka joogtada ah ah goonjabka iyo daweynta dhabar xanuunka dhammaan cuduradaas waxaa kaa daweynaya dhaktar xaaris cabduqaadir sheekh maxamuud oo ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo daweyntooda wuxuuna adeegsanayaa mashiinada kale ah mashiinka lagu baaro muruqyada la xidhiira neerfaha mashiinka kabaabiyada mashiinka lagu baaro suuxdinta iyo qalalka mashiinka lagu baaro cabirka dhagaha mashiinka lagu baaro xanuunada aragga ee neerfaha iyo mashiinka lagu baaro dhaawacyada firirka waxaa kaloo isbedelku kaa daweynayaa cudurada uurku jirta beerka kaadibaxsadka neefta ama burukiitada iyo saxaro dhiigga baxnaana hosbitaal waxaa ka howlgala dhaktar yaxyo shoole oo qaabilsan cudurada carruurta iyo quudintooda waxa uuna carruurta kala tacaalayaa mataga joogtada ah fuuqbaxa miisaan yarida calool xanuunka iyo calool fadhiga dhakhtarku waxa uu si gooniya u adeegsanayaa mashiin casri ah kaasoo loogu talagalay in lagu baaro gaas calooleedka iyadoo aan lagaa qaadin wax saxaro ah sidoo kale waxa uu dhakhtarku isticmaalayaa kaamirada caloosha isbitaalka baxnaana waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska soobe iyo fila baydhabo gaar ahaan dhanka qorax udhac wixii faahfaahina ka wac nambarada kale ah eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber konton iyo shan ama eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber lixdan iyo lix
madrasadan magaceeda waxay leedahay muqdisho international school waxay ka kooban tahay afar qaybood oo waxbarasho ah qaybta koowaad waa qaybta xanaanada carruurta oon wax ku barno arday da'du u dhaxayso saddex sano ilaa lix sano ardaydaas waxaan barnaa qur-aanka kariimka adkaaro anaashi ducooyin xisaab af soomaali iyo alifbeetada ingiliishka ardadaas waxaan siinaa quraac qado galabkiina waxaan siinaa caano waxay helaan cayaaro duurkiina waxay helaan ugu yaraan saacadii bar ay seexdaan waxaan u diyaarinay gawaari guryahooda ka soo qaada kuna celiya wax wax u dhiga macallimiin ku habboon waxbarista ubadka aqoonna u leh qaybta labaad waa qaybta qur'aanka kariimka oo u qaybsan saddex qaybood qaybta hingaadda oo ardayda xoogga loo saaro qoraalka iyo akhriska muddo koobanna ay ku bartaan qaybta labaad ee xifdintana waa qayb ardayda xoogga loo saaro boqolkiiba sagaashan xifdinta qur-aanka waxaan u raacinaa maadooyin asaasiga sida xisaab ingilish iyo af soomaali qaybta saddexaad ee qur-aankana waxaan ugu tala galnay gelinka hore inaan ardada qur-aanka xoogga u saarno gelinka dambena waxaan siinaa iskuul dhammaystiran qaybta saddexaad waa qaybta dugsiga hoose dhexe iyo sare oo iskuulaadkana wax badan waan uga gedisannahay qaybta dugsiga hoose waxaan ku qaadanaa siddeed maado maadada koowaad waa qur'aan ingilish carabi af soomaali xisaab saynis sochial iyo tarbiyo dugsiga dhexe waxaan ardada ugu darnaa kombyuutar iyo qur-aan fasalka siddeedaad ardayda gaarta wiilal iyo gabdho waxaan ugu darnaa maadada cunakarinta ama hom saynis dugsiga sare waxaan iskuulaadka dheernahay shan maado maadada koowaad waa maadada tafsiirka qur-aanka kariimka maadada labaad waa maadada kombyuutarka maadada saddexaad waa maadada korontada maadada afraad waa maadada darwalnimada maadada shanaadna waa maadada dhaqaalaha ama bisneska waxaan siinaa arday dugsi sare ka qalin jabisa shan shahaado shahaadada koowaad oo tafsiirka qur-aanka midda labaadna kombyuutarka midda saddexaadna korontada shahaada afraadna darwalnimada shahaada ugu dambaysana waa shahaadada dugsiga sare ee mawaada kala duwan oo arday kusoo qaatay qaybta afraad waa qaybta koorsada ama udiyaarinta iskuulka waan ugu talagalnay ardayda da'du waxbarashadu ay kala wen yihiin si aan isu waafajinay muddo kooban dugsiga muqdisho international school wuxuu ku yaalaa degmada hodan xaafadda taleex waddada cabdiqaasin wuxuu ku dhegan yahay warshadii hore ee kokokollo dugsiga muqdisho international school waxaad kala xidhiiri kartaa taleefanada kale ah eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo kow konton iyo labo ama eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo lix toddobaatan iyo lix عزيما سعى لخدمة القرآن ogeeyeysiis jaamacadda muqdisho oo lagu yaqaan waxbarasho taya leh muddo siddeed iyo labaatan sanaana ka shaqaynaysa waxbarashada sare ee dalka waxay ku wargelinaysaa waalidiinta ee ardayda soo dhammaysatay waxbarashada dugsiyada sare ee dalka iyo dibadda in jaamacaddu qaadanayso arday cusub sanad waxbarasheedka laba kun shan iyo labaatan laba kun lix iyo labaatan jaamacaddu waxay ku haysaa labaiyo toban kuliyadood oo ay ku jiraan in ka badan afartan iyo laba takhasus kuliyada injineerinka oo ka kooban takhasusyada kale ah architecture interial design civil engineering iyo electric and electronic engineering kuliyada dhaqaalaha iyo culumta maamulka oo ka kooban marketing banking and financy project management accounting business administration economics statistics and planning international trade and business iyo management information system m i s kuliyada kombyutarka iyo i t oo ka kooban computer science information technology i t enterprise networking geographic information system g i s iyo software engineering kuliyadda medicine and surgery oo ay hoos timaad medicine and surgery kuliyadda siyaasadda iyo maamulka guud oo ka kooban political science public administration international relations iyo media and journalism kuliyadda culumta caafimaadka oo ka kooban clinical officer public health microbiology midwivery general nursing laboratory science iyo nutrition and dietetics kuliyadda daweynta ilkaha dentistry kuliyadda beeraha iyo cilmiga deegaanka oo ka kooban agriculture iyo environmental science kuliyadda sharciga iyo qanuunka oo ka kooban shareeca law iyo shareecan law kuliyadda waxbarashada iyo culumta aadanaha oo ka kooban arabic language and islamic studies history and geography english and history english and geography social work math and physics iyo biology and chemistry kuliyadda xanaanada xoolaha oo ay hoos timaad health and veterinary care kuliyadda duulista rayidku ay hoos timaad civil aviation management jaamacadda sanadkan waxaa ku cusub takhasuska interial design oo ka tirsan kuliyadda engineeringka fiiro gaar ah jaamacadda waxaad ka helaysaa takhasyo online ah iyo kuwa barty time ah oo isugu jira bajular iyo diblomo sare shuruudaha ardayga laga rabo shahaadada dugsiga sare asal iyo koobi afar sawir oo kalar ah nooca teesaraha warqadda dhalashada warqad asluub wanaag ah iyo bixinta lacagta isdiiwaangelinta isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta maamulka jaamacadda ee kilomitr for maalmaha shaqadan waa sabti ilaa khamiis saacadaha shaqadan waa sideeda subaxnimo ilaa iyo afarta galabnimo wixii faahfaahin dheeri ah fadlan kala xiriir whatsapp lamber balaas laba shan laba lix hal lix sagaashan iyo lix sagaashan iyo shan afartan iyo afar balaas laba shan laba lix hal hal labaatan iyo afar afartan iyo afar lixdan iyo afar email info at mu dot edu dot so admissions at mu dot edu dot so ama website-ka www dot mu dot edu dot so mahadsanideen barnaamijka aqoonkaal ayaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal oo aad kala socotaan raadia himilo f m boqol laba dhibic shan migahartis guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka aqoonkaal oo aan idin tebinaya anigoo ah ibraahim cali intaan ku kulmi doono barnaamijka mid la mid ah sidaas iyo ammaano allah
aqoon baa lagu hirtaayo bulshadu intifaac